baxniintii cutubka lixyo tobnaad markaasay ka ambabaxeen elim oo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen cadlada siin la yidhaahdo taasoo u dhaxaysa elim iyo siinay waxayna ahayd bishii labaad maalinteedii shan iyo tobnaad taasoo ka dambaysay baxniintii ay masar ka soo baxeen markaasaa shirkii reer binu israa'iil oo dhammu cidladii muuse iyo haaruun ugu gunuuseen oo reer binu israa'iilna waxay iyagii ku yidhaahdeen waxaa noo wanaagsanaan lahayd inaannu gacanta rabbiga ku dhimanno annagoo dalkii masar joogna intii aannu ag fadhinnay dheryaha hilibka ah oo aannu kibis ka dhergaynay waayo waxaad cidladan noogu soo bixiseen inaad ururkan oo dhangaajo ku dishaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal eeg waxaan samada idinka soo dayn doonaa kibis oo dadku waa inay dibadda u baxaan oo maalin walba soo urursadaan in maalin ku filan si aan u tijaabiyo iyaga bal inay sharcigayga ku socdaan iyo in kale oo maalinta lixaad waa inay diyaarsadaan wixii ay soo gurteen kolkaasay noqon doontaa intii ay maalin walba guran jireen in laba laabkeed ah markaasaa muuse iyo haaruun waxay reer binu israa'iil oo dhan ku yidhaahdeen makhribka baad ogaan doontaan inuu rabbigu idinka soo bixiyey dalkii masar oo subaxdana waxaad arki doontaan ammaantii rabbiga waayo wuu maqlayaa gunuuskiinna aad rabbiga u gunuusaysaan oo annagu maxaannu nahay oo aad noogu gunuusaysaan markaasaa muuse wuxuu yidhi rabbigu makhribka wuxuu idin siin doonaa hilib aad cuntaan subaxdana wuxuu idin siin doonaa kibis aad ka dherigtaan maxaa yeelay rabbigu wuxuu maqlayaa gunuuskiinna aad isaga u gunuusaysaan bal maxaannu annagu nahay annaga noo gunuusi maysaane ee waxaad u gunuusaysaan rabbiga markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi shirka reer binu israa'iil oo dhan waxaad ku tidhaahdaa rabbiga hortiisa ku soo dhowaada waayo wuu maqlay gunuuskiinnii intii haaruun la hadlay shirkii reer binu israa'iil oo dhan waxay eegeen xagga cidlada oo bal eeg ammaantii rabbiga ayaa daruurtii ka dhex muuqatay markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu isagii ku yidhi anigu waxaan maqlay gunuuskii reer binu israa'iil haddaba la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa makhribka waxaad cuni doontaan hilib subaxdana waxaad ka dhergi doontaan kibis oo waad ogaan doontaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo waxaa dhacday in makhribkii digaagduur yimaadeen oo ay xeradii oo dhan qariyeen oo subaxdiina waxaa degmadii hareeraheeda ku soo degay sayax oo markii sayaxii soo degay baabba'ay ayaa waxaa dhulkii cidlada ku hadhay wax yaryar oo goobaaban oo laalla eg sayax barafoobay oo markay reer binu israa'iil arkeen ayaa midkoodba ka kale ku yidhi maxay tahay waayo ma ay garanayn waxay tahay kolkaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi tanu waa kibistii rabbigu idin siiyey inaad cuntaan waxaannu waa wixii rabbigu idinku amray nin walba ha ka gurto in cuntadiisa ugu filan inta dadkiinna tiradiisu tahay qofkiiba coomeer muuggiis ha qaato oo nin waluba inta teendhadiisa joogta ha u qayb qaado oo reer banu israa'iil sidaasay yeeleen oo qaarna wax badan buu soo gurtay qaarna wax yar oo markay coomeerkii ku qiyaaseen kii wax badan soo gurtay waxba kama hadhin kii wax yar soo gurtayna waxba kama dhinmin oo nin waluba in cuntadiisa ugu filan wuu soo gurtay markaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi ninna yuusan wax ka rabin ilaa subaxda habase yeeshee muuse ma ay dhegaysan laakiinse qaarkood baa wax ka reebay ilaa subaxdii kolkaasaa dirxi galay oo ay urtay markaasaa muusena iyagii u carooday oo subax kasta nin waliba wuxuu guran jiray in cuntadiisa ugu filan oo markii qorraxdu soo kululaatana way dhalaali jirtay oo maalintii laxaad waxay soo gurteen kibistii hore labalaabkeed qof walbana wuxuu soo gurtay laba coomeer markaasaa taliyayaashii shirka oo dhammu intay u yimaadeen muuse u sheegeen kolkaasuu wuxuu iyagii ku yidhi waxaannu waa wixii rabbigu ku hadlay berri waa maalin weyn oo nasasho ah oo waa sabti quduus u ah rabbiga wixii aad duban lahaydeen dubta oo wixii aad karin lahaydeen kariya oo wax alla wixii idin hadha meel dhigta oo ha idin yaalleen ilaa subaxda kolkaasay meel dhigteen ilaa subaxdii sidii muuse ku amray oo mana ay urin dirxina laguma arag markaasaa muuse wuxuu yidhi intan maanta cuna waayo maanta waa maalin sabti u ah rabbiga oo maanta waxba duurka ka heli maysaan lix maalmood waa inaad soo gurataan laakiinse maalinta toddobaad waa sabtida oo maalintaas waxba ma jiri doonaan innaba oo waxaa dhacday maalintii toddobaad inay dadkii qaarkood dibadda u baxeen inay wax soo gurtaan laakiinse waxba ma ay helin markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi ilaa goormaad diidaysaan inaad dhowrtaan amaradayda iyo qaynuunnadayda bal eega rabbigu wuxuu idin siiyey sabtida oo sidaa daraaddeed wuu isagu maalintii laxaad idin siiyey kibis laba maalmood idinku filan haddaba nin kasta oo idinka mid ahu meeshiisa ha joogo oo maalinta toddobaad ninna yuusan meeshiisa ka bixin oo sidaa daraaddeed baa dadkii maalintii toddobaad u nasteen oo reer binu israa'iil waxay magaceedii u bixiyeen maana oo waxay u caddayd sida midhaha koryender la yidhaahdo waxayna u dhadhan ekayd sidii buskud malab lagu sameeyey markaasaa muuse wuxuu yidhi waxaannu waa wixii rabbigu idinku amray oo wuxuu yidhi comeer muggiis ha loo dhigo farcankiinna dambe inay arkaan kibistii aan idinku masruufi jiray markaad cadlada joogteen oo aan dalkii masar idinka soo bixiyey markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi weel qaado oo waxaad ku shubtaa comeer muggiis oo maano ah oo rabbiga hordhig in loo hayo farcankiinna dambe sidii rabbigu muuse ku amray ayaa haaruun maragga hortiis u dhigay in loo hayo aawadeed oo reer binu israa'iil waxay maalnadii cunayeen afartan sannadood ilaa ay yimaadeen dhul la deggan yahay waxay cuni jireen maalnadii ilaa ay yimaadeen dalkii reer kancaan xadkiisii comeer waa eefaah toban meelood loo dhigay meeshiis